waad mahadsan tahay markanna wararka caalamka ruushka ayaa sheegtay inuu soo riday boqol iyo labaatan diyaaradood oo ay yukrain ku weerartay gobollada kala duwan oo ka tirsan dalkiisa wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada difaaca cirka ee dalkaasi ay habeennimadii xalay soo rideen boqol iyo labaatan diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo yukrain ku weerartay dalka ruushka gaar ahaan gobollada dhaca xuduudda ay labada dal wadaagaan sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda moscow dowladda ruushka ayaanan sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkan inkastoo ay tilmaantay in howlgalka uu ahaa mid ah kuwii ugu cuslaa ee ay kiyef ku soo weerarto gudaha dalka ruushka tan iyo sannadkan dhanka kale hay-adda duulista rayidka ee ruushka ayaa sheegtay inay xalay ku soo rogtay xayiraad amni garoomo dhowr ah oo dalka ku yaala si loo xaqiijiyo badbaadada diyaaradaha rakaabka xayiraadaasi ayaana saameyn ku yeelatay duulimaadyadii caadiga ahaa inkasta oo saa kadib loo bilaabay shaqooyinkii garoommada weerarkan cusub ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay ka soo wareegatay in ka badan saddex sano oo uu socdo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain kaasi oo galay wejigiisii ugu cuslaa iyadoo yukrain ay sii kordhisay adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska si ay u beegsato bartilmaameedyadeeda ku yaala gudaha ruushka dhanka kale khasaaraha dhimashada ee ka dhashay daadadka ku dhuftay gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa sii kordhaya gelikii dambe ee maalintii shalay daadad xooggan ayaa ku dhuftay gobolka texas ee dalka maraykanka daadadkan ayaana waxay geysteen khasaarooyin xooggan oo isugu jira kuwa nafeed iyo kuwa hantiyeed warbaahinta ayaa ku soo warramaysa in khasaaraha dhimasho oo uu kordhay iyadoona dhimashada la xaqiijiyey ilaa xilligan ay kor u sii dhaafayso konton ruux oo ameerikaan ah islamarkaana ku nafwaayey daadadkan xooggan ee ku dhuftay qaar ka mid ah gobollo ku yaala dalka maraykanka waxaana sidoo kale jira tobaneeyo qof oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen warbaahinta qaarkood ayaana tebinaya in dad kale la'yahay ay kor u dhaafayaan ilaa soddon qof oo lagu waayey daadadka geeska kale dibidbaxyo xooggan ayaa maanta ka dhacay dalka toogo ee dhaca qaaradda afrika boqolaal shacab caraysan ayaa maanta oo axad ahayd mudaharaadyo ballaaran ka dhigay magaalada caasimadda ee toogo kuwaas oo sheegay inay ka soo horjeedaan xukuumadda haatan talada dalkaasi gacanta ku haysa iyagoona ku dhaliilayay in ay musuq maasuq aan xadidnayn u horseeday guud ahaan dalka sidoo kalena dhulka la gashay dakhligii waddanka toogo mudaharaadayaasha ayaa xirtay waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka waxayna siteen boorar lagu xardhay halkudhigyo lidi ku ah dowladda dalkaasi ka dhisan durbadiiba ciidamo aad u badan oo ka tirsan booliiska dalka toogo ayaa soo buuxdhaafiyey halka ay banaanbaxayaasha ku sugnaayeen iyagoo dadka ku kala eryayey sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka dhabaqa ugu dambayntii dowladda ruushka ayaa la wareegtay gacan ku-haynta laba magaalo oo muhiim u ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada yukrain ciidamada milatariga ruushka ayaa maanta oo axad ah si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo saldhig ku lahaayeen askarta yukrain war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ruushka laguna baahiyey barta ay ku leeyihiin telegaraamka waxay ku sheegeen in laba magaalo oo cusub gacanta xukuumadda moscow soo gashay magaalooyinka lala wareegay ayaana dhaca bariga yukrain ciidamada ayaana si buuxda gacanta ugu dhigay magaalooyinkan kadib markii halkaasi dagaalo la isku riiqmay maalmihii lasoo dhaafay ka socdeen dagaalka u dhexeeya ciidamada ruushka iyo yukrain ayaa maraya meel xasaasi ah mana muuqato wax guulo wax ku ool ah oo ay xaqiijiyeen labada daraf dowladaha reer galbeedka ee ugu horreeya maraykanka ayaa ka daalay sida muuqata tabantaabadii uu la garab taagnaa yukrain wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay